marka annasabu shariif baan ku noqonaynaa waana dersigii labaad asayid sayidka alakram ee wanaagga badnaa alladii sharafa annaasa dadka sharifay biwujuudihi joogidiisa huwa muxamed bnu cabdilaahi wey muxamedkaasi min zawjihi cabdilaahi zawjadiis xaggeediibuu ka ahaaday aamina magaceeda aamina la dhihi jira waa nebiga hooyadiis aaminadii binti wahbin ina wahab ahayd azuhriyati zuhriyadda loo nisbeeyey qoyskaas alqurashiyati qurayshiyadda ahayd cabdilaahi ibni cabdilmualib ina cabdilmualib ahaa min zawjihi ayuu cabdulaahina ka ahaaday oo dhashay mualib zawjadiisii faatima binti camr almaqhsuumiyati alqurashiyati wa kaana cabdulmualib cabdulmualib wuxuu ahaa shaykhan nin oday ah mucadaman la weyneeyo fii qurayshin quraysh dhexdeeda nin odayoo nebiga awoyaashiisoo dhanna rag sharaf badan bay noqon doonaan ama yihiinba amay ahaayeen nin wuxuu ahaa mucadamoo la weyneeyo fii qurayshin quraysh dhexdeeda yasduruuna quraysh waa ka soo fuli jireen can ra'yihi ra'yigiisay ka soo fuli jireen ra'yigiisay qaadan jireen sida xooluhu ceelka uga fulaanoo kale ra'yigiisabay la kala dareeri jireenoo ka fuli jireen fii mushkilaatihim mushkilaadkooda dhexdooda mashaakilaadka iyo mushkilaadka ku yimaada isaga ra'yigiisay ka fuli jireen ayb wayuqadimuuna way hormarin jireen wayuqadimuunahu hu oo cabdulmualib ayay hormarin jireen fii muhimmaatihim bay u hormarin jireen muhimmaadkooda cabdulmualib ayay u soo hormarin jireen waxa laale waxay dana waaweyn ay leeyihiin cabdulmualib baa go'aaminayay marka cabdulmualibkii ibni haashim ina haashim ahaa wey waa ina haashim marka markaynu ka hadlayno nasabka shariifka ah abtiriska nebiga calayhi salatu wasalaam sheekhaani hadda kitaabkii intii hore gogol ba ahayd casharkii koowaad wuxuu ku furfurtay oo muhiimaddii kitaabku ka bilaabanayey oo innaga casharkii labaad inoo ah nasabkii nebiga wuxuu ku raacay culimmada siirada wax ka qodhay oo iyaguna sidoo kale ah nasabka nebigay ka bilaabaan calayhi salatu wasalaam ayib waxaa la yidhi qofka doonaaya acmaal waaweyn iyo shaqooyin waaweyn inuu qabto gaar ahaan inuu dadka hanuuniyo ugu yeero xaqa hadduusan ahayn mid macruufan bisharafi nasab nasab wanaagsan hadduusan caan ku ahayn yaa waxaa laga yaabaa dadku inaysan adeecin oo raacin oo kelimadda us midayn waayo oo qofka haddii nasabkiisii waxaas ay wax ku jiraan ay dadku yaraha ka didaan aysan ixtiraamin ama weynayn marka isna danihii iyo diinfulintii iyo arrimihii gaari kari waayo aayaddan qur-aankaayo laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum qiro kale waxaa weeye min anfasikum min anfasikum rasuul oo min anfasikum yaa ah midka min ashrafikum macnaha idinku sharafta badan afdalikum waka ayib marka nebigu calayhi salaatu wasalaam mar kastaba abtiriskiisu nikaax buu soo marayy min nikaax ilaa nikaax waxyaalihii jaahiliga xumaanahoodii ana nasabkiisa meelna kama taaban markaa cabdulmualib waa ibni haashim min zawjihi baa cabdulmualibkaasina ka ahaaday oo dhashay haashim zawjadiisii salma binti camr salmaa la dhihi jirayna camar bay ahayd annajaariyati alkhasrajiya najaariyadda ahayd ee reer khasrajna ahayd ayib waxaa la yidhi isaguna haashimkaas waa haashimkii ibni cabdimanaaf waa ina cabdimanaaf haashimkaasi min zawjihi cabdimanaafkaas zawjadiisii baa dhashay ama huwa baa meelaha lasoo qadartaayo huwa isaguna haashimkaasi min zawjihi cabdimanaaf zawjadiis xaggeeda u ka ahaaday caatika binti mura assulamiyati ahayd gabadha magacaa leh caatika la dhihi jiray ina muray ahayd assulamiya reer sulaymba ah cabdimanaafkaas cabdimanaafkii ibnu qusayin qusay isaguna ina qusayi ahaa cabdimanaafkaasi min zawjihi qusayi zawjadiisa xaggeeda u ka ahaaday xubba bintu xulayl ayaa la dhihi jiray xubba xubay ragaa ragaa arkay xubba binti xulayl alkhusaaciyati yaa khusaaciyad ahayd reer khusaaci ahayd marka gabadhan xubba bintu xulayl oo xulayl taskhiir la akhrinayo xubbaana xaadana la godaayo baadana inta la kordhigo la shadaayo waa gabadhan waxaa qabay qusay gabadhan aabbaheed iyada gabadhan aabbaheed baa wuxuu dardaarmay gabadhan iyo nin abuuqubshaan la dhihi jiray wuxuu u dardaarmay waa miftaaxa kacbada furaha kacbada idinkaan idinku oga weliba gabadhaa markii hore loo dardaarmo aabbaheed dhimashadiisa kabacdi waxaa la yidhi haddaan dhintoho idinkaan idinku oga siday igu soo wareegtay qusayigan iyo halkaan usoo madhay baa lagu taabanaya nugtadaas zawjkeedu waa qusayi moogta qusayi baa xaaskiisa wuxuu ku yidhi furaha la ii dhiib aniga saytirmaya abuuqubshaan la yidhahdaa talada wax ku leh oo dardaaran ku jiray markaasaa qusay xeelad buu u isticmaalay si uu furaha u heli lahaa gabadhan lafteeda markii hore la yidhi adiga lagugu ogyahay kacbada furaheeda waxay tidhi anugu awood uma lihi inaan markasta furo guriga ilaahay iyo inaan xidho markaasaa buuqubshaankan lagu soo daro qusayi waagii dambe xaaskiisii markay ninkaa u soo xujiysatay wuu ka qaaday qaab uga qaadayba ninkaas way dhaaftay sidii uga wareegtay bayna kacbada furaheedu uga wareegtay hayaa inuu ka qaatay laiskuma hayee wixii uu kaga beddeshay hal sibraar oo khamro ah buu inta u keenay baa qusayi furihii lagu wareejiyey marka carabta waxay ku maahmaaxaan akhsaru safqatan min abi qubshaan qofkay la yaaban yihiin ya waa ka khasaaro badan yahay xagga gorgorada ninkii abiqubshaan la dhihi jiray bal wuxuu wax ku beddeshay qof kastoo ay la yaabaan ba waxay dhahaan akhsaru safqatan min abiqubshaan abiqubshaan xataa waa ka liitaa waa ka gorgoro liitaa sharaftii dhammayd iyo wuxuu hayey baa intaa looga beddeshay waxaa la leeyahay maye dhar buu ugu daray neefaf geelana waa siiyey arrintan waxay noogu imaan doontaa binaaulkacba ina ku soo dhow markii la gaaro mar labaad insha allah soo dhaaf marka wuxuu yidhi gabadhaas xubba bintu xulayl alkhusaaciya cabdimanaaf ayay dhashay qusayi baa qabay wa kaana waxaa u ahaaday ilaa qusayi ninkaa qusayi la yidhaahdo filjaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda xijaabatulbeyt xijaabatulbeyt maamulka guriga kacbada xijaaba waa maamulidda kacbada isagaa hayey say ugu soo wareegtana waa sida hadda la taabtay maamulka kacbada wa siqaayat ulxaaji xaajiga waraabintiisa xujayda in la waraabiyo darar waaweyn baa biyo lagu sii daynayaa timir baa lagu qooshayaa xujaydaa la waraabinaya waxna lagama rabo labo wa idcaamuhu xaajiga quudintiis almusamaayana lagu magacaabi jiray birafaada taakulaynta xaajiga arafaada taakulaynta xaajiga saddex arrimood soo maha waxaa kaloo ku soo wareegay wanadwa tashiga oo ah wahiya shuuraa hiya shuuraa waa tashiga iyo shawridda afarta arrimood qusayi baa gacanta ku hayay xijaabat ulbeyt siqaayat lxaaj ixjaabat lbeyt idcaam lxaaj nadwa afartaas laa yatimu amrun amar ma taam noqon jirin ilaa fii beyti gurigiisa mooyaane talada waa inay halkaa ka soo baxdo isagaa loo imaan jira walliwaa'u calankana yaa isagaa hayey isagaa macnaha gunti jiray haynta waa maxay qof lama dhahayo ciidan dagaal geli ilaa isagu waa inuu amro oo calanka u dhiibo sida hadda madaxda iyo qofka ugu xidhaan darajooyinka iyo xidigaha iyo waxaa maarata isagaa qofkaan amri jiray waa kan wuxuu yidhi laa tucqadu lama gunti jirin raayatun raayatun calan lixarbin dagaal ilaa biyadihi gacantiisa mooyaane walamaa ashrafa markuu dhowaaday qusayi cala almowti dhimasho jacalahaa madkuuraadkaasiyo arrimahaasoo dhan waxau yeelay oo u dhiibay fii yadi axadi awlaadihi awlaadiisii mid ka mida gacantiis cabdidaar ah nin cabdidaar la dhihi jiray oo isagu dhalay buu jacalahaa damiirka maxaa u celinaysaa intuu arrimoodu hayey ijaabat lbeyt siqaayat lxaaj idcaam lxaaj nadwa alliwaa arrimihii oo dhan wuxuu yidhi dee markuu ogaaday ninkaa daada inuu hawshu iska soo dhowdahay buu arrimaha wiilashau dhalay mid ka mida ku wareeji kuwo kaloo dhalayna waa joogaan laakiina banuu cabdimanaaf cabdimanaaf oo cabdidaarkan la dhashay wiilashii ou cabdimanaaf dhalay ajmacuu ra'yahum ra'yigoodii waxay ku kulmiyeen calaa allaa yatrukuu inaysan uga tegin banii camihim adeerkood wiilashiisa ilma adeertood yaa cabdidaar ilma adeertood ilma cabdidaara yaa yastairuuna inay la gaar noqdaan bi haadihi lmafaakhir faantankan weyn qofkii dee arrimahan haya waa qofka saldanadii hayo wey dadkuna xoogaa hinaasaa iska galo oo qofkii wax loo dhiibo waa layska maarata looma yara quuri karayo markaasay ajmacuu ra'yahum waxay ku soo ururiyeen oo iskugu geeyeen oo ku kulmiyeen calaa allaa yatrukuu inaysan uga tegin banii cammihim adeerkood wiilashiisa cabdidaar adeerkood haweeye moogta yastairuuna inay la gaar noqdaan bi haadihi lmafaakhir keligood ilaa cabdidaar iyo cabdimanaaf waa wada dhashay inaysan la gaar noqon ayib wakaada marka waxay dhaheen wax naga sii iyana waa diideen wakaada wuxuu sigay yufdi lamru amarku inuu gaaro ila alqitaali dagaal in laysku laayo lowlaa an tadaaraka alamra amarka hadduusan haleelin oo daba qaban cuqalaa'u lfariiqayni labada kooxood cuqaladooda ilaa arrin hadday meel ka murugto labada qolo cuqaladooda iyo dadka waxgaradka waa inay meesha iska xaadiriyaan oo waxqabtaan oo gacanta ku dhigaan arrinta lowlaa an tadaaraka haddaysan haleeleen alamra amarka cuqalaa'u lfariiqayni labada kooxood dadkoodii waxgaradka ahaa indheedgaradki fa acdow waxay siiyeen arrintii inta qoladaa loo dhibay maarata cuqaladaa banii cabdilmanaaf waxay u daayeen oo siiyeen asiqaaya warafaada siqaayadii rafaadadii baa lasiiy waraabintii xaajiga iyo taakulayntii yaa rifaada ayaa loo dhiibay waa taakulayntii waxa weye kharash baa dadka laga qaadaya kharashkaasa hadhow xujayada lagu taakulaynaya dadka baahan taakulayn baa layaa labada arrin waxaa loo diiyey qoladii wax ku qabsato ilma bani cabdimanaaf ayib fadaamataa way daa'imtay fiihim dhexdooda arrintaasaa dhexdoodii daa'imtay labada arrimoodoo loo dhibay ilaa an intahataa ilaahay kaga soo intahoodeen lilcabbaas binu cabdilmualib ilaa cabbaas binu cabdilmualib laisla soo gaaray oo nabiga adeerkiisa alayh salatu salaam cabbaas bay ku soo wareegtay uma libaniihi wiilashiisii min bacdihi gadaalkiisa ama alxijaaba xijaabatlbeytki fa baqiyad way baaqi noqoto waxaa loo daayey biyadda bini cabdidaar qoladii markii horeba lagala dardaarmay baa iyada loo daayey waa maamulkii jaabatulbayt waxa weeye maamulkii waxaa loo daayey bani cabdidaar wa aqarahaa waxaa kaloo u sugay lahum iyaga asharcu sharcigu markuu yimidna waa u sugay fa hiya iyadu xijaabatulbeyt fiihim iyaga dhexdooday ahaatay ila alaan ilaa iminka wahum nimankaasi bani cabdidaar uu leeyahay banuu shayba ninkii shayba la dhihi jiray wiilasiisa weeye shayba bin cumaan bin abi dalx bin cabdilcuza bin cumaan bin cabdidaar nabigu markuu meesha alayh salatu salaam kacbada iyo tagado gaalada laga xoreeyey qoladii furaha la yiri laga soo qaado ya furay kacbada waa ama liwaa calanki fadaama waa daahimay fiihim iyaga dhexdooda calamkiina waxaa iska sii hayey nimankan bani cabdidaara xataa abdalahu lislaamu ilaa islaamkuu ka buriyey islaamka diintu markay timid baa la diiday wuu buriyey wa jacalahu wuxuu ka dhigay calanka xaqan xaqba wuxuu ka dhigay lilkhaliifati khaliifaha wadanka u ah haysta calalmuslimiin lilkhaliifa cala almuslimiin muslimiinta ninka khaliifadooda ah yadachu isagaa dejinaya fii man qof dhexdii buu dejinayaa yaraahu u arko saalixan lahu inuu usuubado day ninka wadanka maamula oo khaliifatulmuslimiin ah baa calanka u dhiibayay cidda u munaasabka ah marka qoladii haysay waa laga buriyey islaamkaa buriyey waxaa la yidhi ninkan wadanka madaxda ka ah ayaa u dhiibaya khaliifatulmuslimiina cidda uu doono u dhiibaya taas waa laga qaada ayib wakadaalika sidaasoo kale waxaa la mid ah nadwa nadwadiina waa la midoo iyana islaamkaa buriyey waay dee talada muslimiinta iyo waxaas waxay ka soo baxaysaa khaliifatulmuslimiin iyo inta uu la shiro qusayigaas marka laga soo sheekeeyey qusayi ibnu kilaab baa la yidhahdaa waay min zawjihi buuna ka aday qusayigu kilaab zawjadiisii faadima binti sacd wahiya gabadhaas yamaniyatun waa gabarh yamaniyada oo min asdi shanu ah qabiilada reer asdi shanu ah ayay ka dhalatay qoladaas weeyaan iyaduna waa sidaas kilaab waxaa loogu magacaabay aydow aada ugu ugaarsan jiray oo ugaarta u soo qaban jidhay ayib kilaabkaas kilaab ibnu mura baa la yidhaha kilaabkii ibnu mura ina mura aha min zawjihi buu ka ahaaday murro zawjadiisa kilaabkaas waxaa dhashay xaaskii ninka murre la yidhaahdo la waa aabihiis hindi binti surayr gabadha waxaa la dhihi jiray hinda binti surayr min bini fihr ibni maalik qabiilada reer bini fihr ibni maalik bay ka dhalatay murihii ibni kacbin ina kacab ahaa min zawjihi buu ka ahaaday muruhuna waxshiyata binti shaybaan min bani fihrin bay aydan iyaduna waa reer bani fihrin labada gabdhood isku qoys kacabkaas kacabkii ibnu lu'ayin ina lu'ayi aha min zawjihi huwa min zawjihi buu ka ahaaday waa kacabku lu'ayi zawjkiisii zawjadiis ummi kacab baa la dhihi jira maawiyah buu ii qorayaa maawiyata binti kacbin maawiya binti kacab oo min qudaaca qabiilada reer qudaaceed maariya miyaa haysaan bacdu nusq maariya inta badanna maawiya qorayaan waay ayib ibni khaalibin lu'ayi waa ina khaalib lu'ayi huwa lu'ayi min zawjihi haalib zawjadiisiibuu baa dhashay la dhihi jiray ummu lu'ayi ummi lu'ayi waxaa la dhihi jiray salma binti camar alkhusaaci ina binti camar bay ahay camarkaasina alkhusaaciy haalibkii ibni fihrin ina fihri buu ahaa min zawjihi haalibku fihr zawjadiisibuu ka ahaaday la dhihi jiray ummi haalib layla binti sacad bin hudayl wa fihru ninkan fihri ah huwa quraysh quraysh haddaa maqashid waa isaga laftiisa fihri iyo quraysh waa isku nin fii qowlilakariina in jarayna haddaan ku dareerno ku dul soconno fii qowlilakariina inta badan qowlkooda iyo codkooda culimmadu sida badan ay mareen wa kaanat waxay ahayd qurayshun nimankan quraysh la yidhaahdo inatay cashrata qabiilatan laba iyo toban qabiil wey qurayshtu laba iyo tobankii magacyadooda qaado fasir uma baahna banu cabdimanaaf wa banu cabdidaar binu qusay wa banu asad bnu cabdilcuza binu qusay wa banu zuhrata bnu kilaab wa banu makhzuum binu yaqdah binu murah yaqdata bnu murah wa banu tamiim binu murah wa banu cadiy bni kacab wa binu sahmi bni camar bni husays bin kacab wa banu caamir bin lu'ay wa banu taymi bni khaalib wa banu lxaaris binu fihr wa binu lmuxaarib binu fihr labaiyo tobankaa wey magacyadaasi leeyihin waa labaiyo toban jifood waalmuqiimuuna kuwa ku negi oo minhum quraysh ka mida bimakata magaalada maka yusammuuna yusammuun waxaa lagu magacaabaa qurayshulbidax qurayshta bannaankaa degan baa lagu magacaaba qurayshulbidax bidax qurayshteen qurayshulbidax baa la yidhahdaa iyaga bidaaxaasi wuxuu ahaa daad weyn oo xoog badan yaa waa labada buuroodoo maka u dhexeeya kuwa dega abi qubays waay nimankaa wey waaladiina kuwa bidawaaxiihaa maka duleedkeeda degana duleedka waa maxay bannaanada shishe yaa ee duleedka ah waxaa lagu magacaabaa iyagana qurayshdawaahir qurayshta dabadda ya waxba macno kale uma baahna qurayshu dawaahir baa la dhaha waa magac magac macno uma baahna soo abtiriskii soo raaco fihrigaasaa lagaaga sheekeeye quraysh laba-iyo tobankeedii jifiyoodii intaasaa halkaa la dhex geliyo munaasabo ahayd ma og tahay fihrigaas fihrigii fihri ibni maalik ahaa ina maalik fihrigaasi min zawjihi maalik zawjadiisibuu ka ahaaday jandalata binti alxaaris gabadhii la dhihi jiray oo min jurhum qabiiladii reer jurhum ka dhalatay maalik ibni nadri ina nadaraha min zawjihi buu ka ahaaday maaligaas nadar zawjadiisa caatika binti cadwaan oo min qays min qaysi caylaan xaali ka ahatay iyaduna jifidaas ibni kinaana nadarkiina kinaana aha nadarkaasi min zawjihi kinaana xaaskiisibuu ka ahaaday ama huwa min zawjihi barata binti muribni uddin ninkaasaa dhalay kinaana waa maxay kinaanatu bnu khusayma waaina khusayme min zawjihi baa kinaanana uu ka ahday huwa min zawjihi khusayme zawjadiisii la dhihi jiray cawaanata binti sacad min qaysi caylaan xaali ka ahtay qoladii hore gabadhii hore gabadhan waa isku qoys ibni mudrik khusaymahaas waa ina mudrika min zawjihi buu ka aday khusaymuhu huwa min zawjihi mudrika zawjadiisii salma binti aslam min qudaacata xaali ka ahaat ibni ilyaas ina ilyaas weeye mudrikuhu waay waa ina ilyaas ayb waa ina ilyaas waxaa la yidhi ilyaaskaas min zawjihi ilyaas zawjadiisibuu ka ahaaday ninka la yidhaahdo mudrika la dhihi jiray khindifin gabadhii khindif la dhihi jiray almadruubi bihaa lagu qadari jiray almaalu tusaalaha loo soo qaadan jiray gabadhaas fi sharafi xagga sharafta iyo walmanacati yaa xumaan diididda almanaca waa maxay mancoon almanca manaca xumaan diididda iyo sharafta gabadhaasaa tusaalaha lagu soo qaadan jiray ilyaaska ibni mudar ina mudar ahaa min zawjihi buu ka ahaaday huwa min zawjihi ilyaasku mudar zawjadiisii arabaab binti jundata bini macadin waxaan filaya waxuu idiin qorayaa rabaab binti xaydata ama jundata bini macadin gabadhaasaas ah ibni nazaar mudarkii ina nazaaraha min zawjihi buu mudarkaasna huwa min zawjihi buu ka aday nazaar xaaskiisii sawda binti cak nazaarkii ibni macadin isna ina macad buu ah nazaarkaas huwa min zawjihi buu ka ahday mucaanata binti jawshamin oo min jurhum macad ibni cadnaan macadkii isna ibni cadnaan ina cadnaan wey waa koob iyo labaatan awoowe koob iyo labaatankaas baa lagu joogsanaya haadaa kaasi huwa nasabu waa nasabka almuttafaqu laysku waafaqay calaa sixatihi fayoobidiisa sixadiisaa laisku waafaqay min culamaa'i taariikhi taariikhda culimadeeda xaggeeda baa laiskaga waafaqay iyo walmuxadisiina ragga muxadisiinta ah ama nasabu nasab ow fooqa daalika intaa ka sii sarreeya falaa yasixu ma asixin fiihi dhexdiisa dariiqun dariiq sanad la raaco oo saxiixa ma ma hayno marka iyadoo la og yahay in nebigu markasta calayhi salatu wasalaam nebi ibraahim nebiyullaahi ismaaciil ku gelay abtiriska nebiyullaahi ibraahim misna dee abtiriskii iyo saxiixaan lahayn waxaan saxiixaynna lama sheegayo adigaba haddaa awoyaasha xoogaa wadid dee waxa weeyaan meel ma xoogaa markaa wadid bes ma- weligaa ma sii wadi kadhi wax la hubo ayib gaayatamri marka arrinka yoolkiisu waxa weeye annahum muxadisiinta iyo culamaau taariikh ajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa anna nasaba arasuuli rasuulka nasabkiisa sala allahu calayhi wasalam yantahii inuu gaarayo ilaa ismaaciil bin ibraahiim abilcarab carabta aabbaheed ahaa almustacraba laga carab dhigay carabta laga carab yeelay yaa carabtaa in abtiriskiisu gelayo taa waa layskuma hayo mawaahib laduniya qasdalaaniga wuu kuu sheegaya marka carabta almustacraba halkaasaa faa'iida laga qabtaayo raggaan taariikhda ka hadla mu'arikhiinta la yidhahdo carabta saddex bay u qaybsheen carab waxaa la yidhahdaa baa'ida baa'ida midna waxaa la yidhahdaa caariba carab baa'ida carab caariba carab mustacraba waa saddex baa'ida waxa weeyaan carabtii hore oo innaga tafaasiirshooda iyo akhbaartooda aynaan hayn wakhtigooda horreeyey reer caad iyo reer samuud iyo jurhumkii hore xilligii reer caad kuwaasi waa dhammaadeen wakhtigooda iyo raadkooda waa dhammaaday jurhum labaad baa jiro jurhumka horaa sheegayna carabulcaariba waxaa la yidhahdaa carabtan yaman oo qadxaaniyiinta qadxaan muwalada qadxaan ka farcamay alcarab almustacrabana waa midaan hadda aan dul taagannahayo waa wixii ka farcamay nebi ismaaciil oo ina nebi ibraahim ahaa calayhim assalaam waay markaas waxaaba la leeyahay yacrub binu qadxaan ninka la leeyahay abulyaman buu ahaa waa ninkii u horreeyo carabiba ku hadla ayib kana si fiican buu u sheegayaa xamawigu maajidulxamawigu wuxuu yidhi carab ulbaa'ida waxay taasi tagtoo dhammaatay qabla alislaam carabulcaaribana waa awlaadu qadxaan oo junuub اljasiirati alcarabiya bay la degaan carab halkaas degaan ayib carabulmustacrabana waa dhiiga kaloo aan carab ahayn baa soo dhex galay waxa weeye nebi ismaaciil cibraani buu ahaa nimankaa jaraahimadaaba gabar ka guursay reer jurhum carabigoo ka bartay carabulmustacraba carabta laga carab yeela halkaa ka farcantay waa kaasa soo wad marka nasabun shariifun haadaakani iska dhe nasabun shariifun waa abtiris aad u wanaagsan kamaa taraa saa u jeedid aabbaa'un waa aabbayaaloo daahiruuna daahiriina wa ummahaatun waa hooyooyin oo daahiraatun la hooyooyinkina waa la soo wada sheegay min zawjihi miiranta waa hooyooyinkii waa hooyooyin daahiraada lam yazal kama zuulin calayhi salaam nebigu yantaqilu inuu ka guurayo min aslaabi ulaa'ika kuwaa dhabarradooda ka soo baxayo ka soo guurayo ilaa arxaami haaulaa'i kuwaa kale oo gabdhahaas rixmyadooda soo gelayo aabbaba aabbe xataa khtaarahu allahu ilaa ilaahay nebiga u doortay ilaa ilaahay ka doortay haadiyan xaalu yahay mid dadka hanuuninaya mahdiyan xaalu yahay mid la hanuuniyey min awsadi alcarabi carab kuweeda ugu khiyaarsanaa nasaban xagga nasabka ilaa ilaahay ka doortay nebiga dadkii ugu nasab wanaagsanaa fa huwa nebigu min samiimi qurayshin quraysh asalkeedu ka haray unugeeda isheeda asalkeeda kaa dhaadiba allatii qurayshtaasoo lahaa iyada u ahaaday waxaa u ahaaday alqadam اluula baa u ahaatay qurayshtii lahayd alqadam aluula gomadii hore yaa qurayshtii lahayd fi sharafi sharafta dhexdeeda iyo waculuwil makaanati makaanadii derajada sarraynteeda bayna alcarabi carab dhexdeeda waxa weeyaan carabtii qurayshtii asalkeediibuu ka ahaaday allatii lahaa alqadamu aluula yaa tilaabada hore iyo gomadda hore lahayd waaya maxay ku leedahay fi sharafi iyo waculuwil makaanati sharafta dhexdeeda iyo makaanada sarraynteeda derajada wey ayib wuxuu yidhi bayn alcarab carab dhexdeeda walaa tajidu ma helaysid fii silsilati aabbaa'ihi nebiga aabbayaashiisa silsiladooda ilaa kiraaman kuwa wanaagsan mooyaane kulli waa kuwa fiican laysa fiihim dhexdooda maaha awoowayaasha nebiga iyo aabbayaashaas mustardalun mid la dulaysto mustardalun mid la dulaysto ama mid la liido waa isku mid kuma jiraan awow kasta iyo aabba kasta mid fiican wey bal waaba tan kulluhum dhammaantood saadatun waa mudanayaal madaxa qaadatun hogaamiyaal ah wakadaalika waxaa kuula mid ah ummahaatu aabaa'ihi aabbayaashiis hooyooyinkii dhalay min saasoo kaley min arfaci qabaa'ilihinna qabaa'ishooda kuwa ugu sarraynta badan uga dhasheen sha'nan xagga shaaniga hooyo kasta qoyska u fiican bayana ka soo jeedaa walaa shaka wax shakiya ma ahaanin anna sharafa nasabi nasabka sharaftiisa iyo wanaagiis nasabka wanaagiis iyo wadahaaratil ya mawlid dhalashada yaa dahaaradeeda iyo hufnaanteeda wanaaggeeda min shuruudi nubuwati inay ka mid tahay nebinimada shuruuddeeda qofka nebiga laga dhigayo nasab wanaagsan iyo dhalasho wanaagsan inuu leeyahy wa kullu ijtimaacin kulan dhammaantii oo bayna aabaa'ihi iyo wa ummahaatihi dhex maray nebiga aabbayaashii iyo hooyooyinkiis hooyooyin wey moogta aabbayaashina waa woyaal soo maa kaana kulankaasi wuxuu ah sharciya isku tag kasta oo xaasnimo baa laguu sheegayaa laba kasta oo aabbayaashaas iyo hooyooyinka ka mid a kulankii dhex maray qoysnimo kaana wuxuu ahaa sharciyan mid sharciya bixasabi lusuuli sharcigaasoo bixasabi alusuuli ahaaday usuushii fiiradeeda alcarabiyati carabiyada ahayd markaa wixii jiray usuushii jidhay yaa usuushii carabiyadaha qaabkii u wanaagsanaayo laysku guursan jiray bay ku timid wey ijtimaac kasta kaana wuxuu ah sharciyan sharcigaasoo bixasabi alusuula usuusha alcarabiyati walam yanal ma gaarin mana taaban nasabahu nebiga abtiriskiisa shay-un shay a oo min sifaaxiiljaahiliyati jaahiliga zinadoodii ah sifaaxa la yidhaha biyo qubid biyaha zinadu aan qiimaha lahayn oo meel rixim aan xalaal ahayn layskaga qubay oo kale wax noocaasa abtiriska nebiga meelna kama soo gasho meelna kama soo gasho bale daharahu allaahu ilaahay baa ka dahirayhu nebiga min daalika kaa xaggiisa ilaahay baa ka dahiray walam yanal ma gaarin nasabahu nebiga nasabkiisa shay-un shay ma gaarin shaygaasoo min sifaaxi iljaahiliyati jaahiliga biyoqubidoodii ah yaa iyo zinadoodii xumahoodii yaa cabayalaanta ahaa bal iskaba dhaafee daharahu allaahu ilaahay baa ka dahiray xadiidna waa ku soo aroor yaa min daalika arrinkaas walxamdu mahadna lilaahi mahadna ilaahay buu u ahaaday walxamdu lilah wallahu subxaanaه wa tacaala aclam